qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku shaqaysata gaadiidka kuna sugan magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ay etoobiya gumaysato ayaa tilmaamay in dhac ballaaran loo geystay ganacsatadan oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in gawaaridoodii uu ka dhacay maamulka xabashida ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed uu kala wareegay dhowr bilood ka hor iminkana ay shaqo la-aan yihiin muddo bilo ah marka dhibaatada aan sheeganayna waxaa ka mid ah gawaadhi sharciga oona iibsannay waxa weye gawaadhidaa waxaa ka mid a iminka gaadhigaan anigu iibsaday waxaan iibsaday gaadhigu isagii oo jibriga ninkii iga horeeyey waxaa layidhi sida iminka layga haysto kale layidhi waa sharci daro gaadhigii jibrigu galay jibrigii waa la baadhay xafiis waxaa laga soo diray kuwii baadhaya maxaa adhisaababa qaaliti waa la baadhay gaadhigii waa sharci bay idhaaheen way sii daayeen kabacdi baan anu ninkaa ka iibsaday ninkii markaan ka iibsaday xafiiska waxaan sharcigii waxaan ula tegey maaragtay jibriga ii eega baan ku yidhi gaadhigaas inuu sharci yahay kale way ii eegeen waa sharci bay dhaaheen xafiiska gaadiidkan haddana tegey xafiiskii gaadiidkuna tignishal buu ii diray gaadhigii waa lai eegay gaadhigii inuu sharci yahay marka laysla gartay baan anu lacagtaydii bixiyey kabacdi ayay iyaguna wixii sharciga iyo wixii daharka iyo wixii maaragta buuga ay siiyeen taa marka laga soo tago gawaadhidoo dhan horta waa isku wada mid waana sharci dhibaatada teeda kale na haysato horta waxa weeye gawaadhidan saan ku iibsanay ilaahay baa garan anagu aniga iminka markaas ka soo qaado toban sano muddo diro walbaan ahaa oon meel kasta ka soo shaqeeyey shilinba shilin baan ku darayay tobankii sano aan shaqeeyey lacagtii yareedoon ururiyey baan ku iibsaday gaadhigaas wax iiga dambeeyana ma jiro maanta xaafadaydii way madowdahay maaragta ilaa iyo saddex qoys baan maaragtay ayaan ku dabaraa saddexdii qoys maanta way dansan tahay waxa weeyaan annagu saasaan ku iibsanay sharci baanaan ku iibsanay maanta guryaha iyagii way madoo yihiin waxaan xitaa masaariifaan xaafaddii ula tegna ma hayna maanta dee maxaan qabtaa maanta maxaan sameeyaa ma tuug baan noqdaa ma dadkaan xadaa mise waxa weeye waan iskaga tegaa waddanka bismillahi raxmaan raxiim magacayguma jaamac sheekh aadan maxamed qurbajoog iyo qaranjoog baan ahay muwaadin baan ahay deegaanka soomaalidan karsanahay jigjigaan deganahay waxaanu nahay muwaadiniin dhacan hadda anigu maalgelin baan sameeyey waddankaygan ku soo noqday intaas oo qof intaas oo boqol oo qof oo caalamka debaddiisa jira ayaanu hormuud u ahay oo aan leeyahay kaalay waddankii maalgashada wuu fiican yahay anigoo intaa dadkaa soo jiidaya oo qurbajoog badan soo geliyey oo dhaqaale badan soo geliyey baa anigii lay dhacay marka dadkii aan anigu u yeedhaya anigii haddii lay dhacay maxay marka odhan karaan waa been baad sheegaysa bay odhan karaan soo maaha marka kiiskaasi kiis gubitay buu yahay annagu gawaadhi baan waxaanu leenahay waxaanu nahay muwaadiniin baan nahay gaadiid baan leenahay hanti baan leenahay hantidayadu waa sharci bay ku salaysan tahay waa sifo sharciya sharcigeedii iyo buwaagteedii waa kuwa nin waliba sidaasuu buugu haystaa jibrigaana dhacay laba boqol oo gaadhi ayaa ku xeeraysan oo nooc walba leh laba boqol oo gaadhi u shaqaynaya maalan laba boqol oo qoys u shaqaynaya qoyskii marka laga soo qaado siddeed qof waa kun iyo lix boqol oo qof ayaa dabku ka dansan yahay hadday tacliin tahay hadday caafimaad tahay hadday horumar tahay hadday kiro tahay hadday iskuul tahay hadday bareefa tahay waxaas oo dhan halkaasay ku tirsaneen halkaana gawaadhi baa shan bilood lix bilood ama sanad laba bilood annaga hadda laba bilood buu naga marayaa bulshada ku dhaqan soomaali galbeed ayaa waxa ay mar weliba la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo kaga imaanaya dhanka xabashida etoobiya iyaga oona mar weliba ka sheegtaa in ay dhac dil iyo kufsi ay u geystaan dadka shacabka ah